faysal dhaaf xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado daladweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidiif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
maxamed cabdiweli tooxow radio cadaado dhuusamareeb
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar cabdulah warsamarable radio cadaado dhuusamareeb
bismillahi raxmaan raxiimi habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu dooka roon warka habeenee raadiyo hadaado qodobada warka habeen caawa aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo dalka dib usa laabtay kadib safar uu ku gaaray magaalada dooxa ee caasimadda waddanka qatar khilaaf cusub oo soo kala dhex galay dowladda federaalka iyo maamulka hirshabelle howlgallo laga soo saaraya miinooyin oo laga sameeyey gobolka jubbada hoose axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland oo amar duldhigay saraakiisha ciidamada jubbaland kulanka golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo maanta ay ku yeesheen magaalada baydhabo ee caasimadda kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed ciidamada burundi oo ka baxay kuliyadda jaalasiyaad ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya akhbaaradka caalamka warka habeen cawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ugu waaweyn dowladda israa'iil iyo ruushka oo ka wada hadlay xaaladda waddanka suuriya intaas aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn warka habeenee raadiyaha cadaado gorow diyaa garooba warkaas oo intaasi ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibyaalla waa habeenimo khamiisa jimca ay soo gelayso taariikhda ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha labaad ee februari sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad maqasheen qodobada ugu waaweyn warka habeeneha raadiyaha cadaado warkaas oo faahfaahsan caawa waxaa la diyaara cumar axmed ibraahim cumar saxeefa cumar
mahadsaned xasan dhegeystayaal haatanna ku soo dhowaada warkii habeen oo intaasi ka faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maantay dalka dib ugu soo laabtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdiga uu hogaaminayay ee booqashada ku joogay magaalada dooha ee dalka qatar ayaa dalka dib ugu soo laabtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa intii uu ku sugnaa dalka qatar waxa uu kulamo la qaatay amiirka dalkaasi waxa ayna ka wada hadleen xoojinta xiriirka soomaaliya iyo qatar iyo danaha ay wadaagaan si loo helo iskaashi dhaxalgal u ah labada dal kulanka madaxweyne farmaajo iyo amiirka dalka qatar ayaa waxaa ka soo baxay qodobo muhiim ah waxayna labada waxayna labada mas-uul isla gaareen qodobo muhiim ah waxayna uu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya in miisaaniyadda labada kun toban iyo sagaalka ay ku taageerayso dowladda qatar lacaga dhan toddobaatan iyo saddex riyaal oo u dhiganta laba milyan oo dollar dowladda qatar ayaa soomaaliya ka fulinaysa mashaariica horumarineed iyo kuwa biniaadanimo halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyaha cadado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magacartese khilaaf ayaa waxaa la sheegayaa inuu soo kala dhex garay dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedka maamulka hirshabelle xasan axmed maxamed ayaa nooga warramay
mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle ayaa idaacadda raadiyaha cadaado waxay u sheegeen in khilaaf cusub uu soo kala dhex galay dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka hirshabelle wasiiro ka tirsan maamulka ayaa warbaahinta raadiyaha cadaado u sheegay in khilaafka u yimid kadib markii dowladda federaalka soomaaliya ay bixin weysay dhaqaalihii loogu talagalay maamulka hirshabelle ee xubnaha ka ah federaalka soomaaliya waxaa sidoo kale sheegay in dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya baarlamaanka uga baxday madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare maadaama uga baxay golaha iskaashiga xubnaha ka ahaa ee dowlad goboleedyada xildhibaanada iyo maamulka hirshabelle ayaa waxay mushaar ka qaataan bilooyinka u dambeeyey waxaana taasi ay dhalisay in madaxweynaha uu kulamo cadaas ah kaga imanayo baarlamaanka maamulka hirshabelle warbaahinta raadiyaha cadaado ayaa waxay mas-uuliyadda hirshabelle u xaqiijiyeen inay jiro ballanqaadyo ahaayeen markii madaxweynaha uu ka soo baxo golaha iskaashiga in laga bixin doono mushaarka xildhibaanada iyo wasiirada hirshabelle taas oo ugu dambeyntii lagu fashilmay
mahadsanid xasan madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa amar duldhigay saraakiisha ciidamada maamulka jubbaland madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta shir gudoomiyey kulanka golaha wasiirada waxaana warbixino laga dhageystay qaar ka mid ah wasaaradaha waxaana ka qayb galay saraakiisha ciidamada iyo guddiga shaqada iyo shaqaalaha ugu horeyna waxa uu goluhu isku raacay in dhammaan ciidamada dowladda aysan ku lug yeelan howlaha la xiriira doorashooyinka iyo bandhigidda siyaasideed iyadoo ay goobjoog ka ahayeen taliyaasha ciidamada kala duwan waxaana la filayaa in dhowaan ciidamada dowladdu ay ku shaqeeyaan awaamiirta saraakiisha iyo amarada dowladda oo aysan marna ka qaybgeli karin bandhig siyaasideed ama oloolo doorasho midna sidoo kale goluhu wuxuu isku raacay in shaqaalaha dowladda aysan ka qaybgeli karin ololaha doorashooyinka islamarkaana ciddii lagu arko laga qaadi doono tillaabo sharci ah dhammaanna ay ka reeban yihiin ka qaybgalka arrimaha siyaasadda iyadoo galuhu uu faray guddiga shaqada iyo shaqaalaha inay si dhow ula socdaan dhammaana shaqaalaha dowladda oo ay qofkii lagu helo ka qayb qaadashada arrimaha doorashooyinka ay ka qaadaan tillaabo sharci ah howlgal ay sameeyeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbaland ayaa waxa ay minooyin ka soo saareen wadooyin ku yaala deegaanada maamul deegaanada gobolka jubbada hoose sida uu ku faahfaahinayo xasan axmed maxamed
howlgallay sidoo jira u sameeyaan ciidanka xoogga dalka ay u helinayaan ciidanka jubbaland ayaa waxa ay soo saareen minayn lagu aasay wadooyinka ka mid ah gobolka jubbada hoose saraakiisha howlgalkan hogaaminaysa ayaa waxa ay sheegeen in howlgalka intiisa badan laga sameeyay deegaano ku dhowdhow degmada jamaame si gaar ah inta u dhexaysa deegaanada waddada koban iyo kasumo ee gobolka jubbada hoose waxay sheegeen halkaasi ay ka soo saareen minooyin al-shabaab ay ku aaseen wadooyinka islamarkaana ay doonayeen in dadka shacabka ah halkaasi jooga ay ku dhibaateeyaan wararka kale aan helilin ayaa waxay sheegayaan in ciidamada xoogga dalka oo u helinaya ciidanka jubbaland ee dhaqdhaqaayo ciidan ay ka wadaan deegaano hoostaga degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose
mahadsanid xasan ciidamada burundi ayaa waxa ay ka baxay ayaa waxa ay ka baxayaan kulliyadda jaalasiyaad ee dowladda federaalk soomaaliya
ciidamada burundi ee howlgalka nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ayaa maantay waxa ay bilaabeen inay ka guraan kuliyadda jaalasiyaad oo ku taala wadada warshadaha ee mag- ee magaalada muqdisho xafladda lagu wareejinaya kuliyadda jaalasiyaad waxaa ka soo qayb galay madax ka socota dowladda dhexe ee soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirka gaashaandhigga iyo wakiilka gaarka ah ee gudoomiyaha guddiga midowda afrika ee soomaaliya danjire faransico mandera ayaa maanta goobjoog ka ahaa xafladda ka dhacday kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho ee amisom ku wareejinayso xarunta kuliyadaasi ciidamada amisom gaar ahaan kuwa burundi ayaa muddo ku dhow toban sano waxa ay deganaayeen xarunta kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho dhowaan ayaa waxaa la qorsheeyey in ciidamada burundi ay ka baxaan deegaanada ay uga sugan yihiin gobolada dalka gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe oo ay ku xoogan yihiin soomaaliya ayaa waxaa xilligan ku sugan ciidamo badan oo ka kala socda wadamo ay ka mid yihiin burundi uganda rawanda jabuuti kenya iyo ciidamo kale
taliska ciidamada maraykanka africom ayaa sheegay in laba boqol oo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay sanadkan dileen sida uu mar kale ku qaadadhigayo xasan axmed maxamed
hadal ka soo baxay taliska ciidanka maraykanka ee jooga qaaradda afrika ee loo yaqaano africom ayaa waxay sheegeen in saddexdii bilood ee lasoo dhaafay duqeyn ay ku dileen ku dhowaad lixdan dagaalamo oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sida hadalka u dhigeen africom ayaa waxay xustay in duqeynta ay ka fuliyeen maalmihii sabdida axadda isniintii toddobaadkii ay ku dileen konton iyo shan dagaalamo sida hadalka u dhigeen hadalka africom ayaa sidoo kale waxay ku sheegeen in dagaalamayaasha al-shabaab oo tirada guud ay dhan tahay laba boqoloo dagaalamo ay dileen sanadkii waa sanadkan labada kun iyo sagaaliyo tobanka balse ay jiraan weerar ka madax banaan sheegashadaasi qoraalka africom ayaa sidoo kale waxa ay ku sheegeen in dad rayid ah ay ku geeriyoodeen duqeymo ay ka fuliyeen qeybo ka mid a gobolada soomaaliya si kastaba ha haatee shan boqol oo askari oo maraykan ah ayaa ku sugan gudaha dalka soomaaliya kahoosadu badankooda la sheegay inay yihiin ciidanka howlgallada qaaska afaliya iyo weeraro tababaran oo daliya taageero siiya ciidanka xoogga dalka soomaaliya
golaha wasiirada cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maantay kulankoodii ugu horreeyey waxay ku yeesheen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis maxamed xasan ayaa maanta shir gudoomiyey kulankii ugu horreeyey ee golaha wasiirada cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaana shirka ka soo qayb galay dhammaan golaha wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulankan oo ugu horeyntii ahaa isbarasho u dhexaysay wasiirada iyo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya waxaana inta badan looga hadlayay sidii xilka ay isugu wareejin lahaayeen wasiirada cusub iyo kuwii hore sidoo kalena sidii loo xallin lahaa dhibaatooyinka ka jira deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ay ugu badan tahay biyola-aanta amniga caafimaadka waxbarashada cadaaladda iyo furidda jido wadooyinka u xiran dagaalamayaasha al-shabaab shalay ayay ahayd markii ay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya golaha wasiirada cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland siciid cabdulaahi deni ayaa ka hadlay geeridii xildhibaan maxamed faarax mire sida mar kale uu ku faahfaahinayo xasan axmed maxamed
madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa ka tacsiyey geeridii ku timi xildhibaan maxamed faarax mire oo ka tirsan baarlamaanka maamulka puntland sidoo kale madaxweyne deni ayaa tacsi u diray qoyskii qaraabada iyo dhammaan reer puntland oo uu ka baxay maxamed faarax mire islamarkaana waxaa la ugu baryey inuu jannada firdowso ka waraabiyo allaawna haysta xildhibaan maxamed faarax mire oo ka tirsanaa xildhibaanada baarlamaanka maamulka koof puntland ayaa gelinka dambe ee ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay deegaanka lagu magacaabo wacaya kadib markii ay isku dhaceen gaari u watay marxuumka iyo gaari kale oo nooca xamulka qaada ah xilli uu ku sii jeeday magaalada boosaaso iyo xarunta ganacsiga puntland maxamed faarax mire ayaa waxaa lagu aasay ayaa waxaa lasoo doortay deegaanada gobolka bari ee puntland
mahadsanid xasan halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyaha cadado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis haata akhbararka dhanka dibadda la xiriira ayaa inoo soo socda
xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
haatanna akhbaraadka caalamka dowladaha israa'il iyo ruushka ayaa ka wada hadlay xaaladda suuriya ra-iisul wasaaraha dalka israa'iil benjamin netanyahu ayaa magaalada mascow ee caasimadda u ah dalka ruushka kulanna kula qaatay madaxweynaha ruushka valdimir putin labada hogaamiye ayaa ka wada hadlay xaaladda suuriya ra-iisul wasaare benjamin netanyahu ayaa iraana ku eedeeyey in falal argagixisnimo ay ka wada gudaha dalka suuriya isagoona sidoo kale sheegay in khatara ay ku hayso amniga israa'iil dowladda ruushka ayaa dhanka kale eedeymo u jeedisay iraan iyadoo waxaa ina sheegtay in madaxweynaha waa mada- waa madaxweyne bashiir al asad uu ka dambeeyo arrimahaasi diyaaradaha israa'iil ayaa waxa ay dhowr jeer weeraro dhanka cirka ah ka fuliyeen gudaha dalka suuriya waxaana la sheegay in dhibaatooyin badan ay geysteen weerarada ay diyaaradahaasi fuliyaan guud ahaan iyo gebi ahaanba warkii hameenood kala socoteen raadiyaha cadado waa naga intaas tan iyo kulanti dambe warkan warka xiga intaan ku kulmayna waa cumar suxafe iyo xasan khasaaro idin leh sidaas iyo nabadgelyo